ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid oo maanta kulan la qaatay warbaahinta muqdisho ayaa sheegay in konton kun oo doolar oo abaalmarina la siinayo ciddii soo sheegta meesha ay ku sugan yihiin dadka geysta dilalka wariyaasha xasan kaafi qoose ayaa warbixintan kasoo diray magaalada muqdisho
ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu maanta la yeeshay qaybaha kala duwan ee warbaahinta ka howlgasha magaalada muqdisho iyo mas-uuliyiinta ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano nisaj qofkii soo sheega ama qabta qof wariye ah qof dilay oo kadibna ay noqoto in ay ku caddaato inuu ninkaasu dembiilo yahay waxaan marka hore ballan qaadaynaa wixii sharcigu qabo inaanu marino taas waa ballanqa haba yaraatee shaki kama gelayno tan xagga dhiirigelinta ah oo lacagta ah oo shan iyo labaatanka kun oo wasiirku soo jeediy shan iyo labaatan kalaan ku darahaya kontonkaas kun qofkii qof wariye ah oo uu dilay soo qabta oo sheega ooy caddaato marka sharcigu uu qaato dariiqiisa oo ma kala laaban doono shan iyo labaatan kalaan ku daray xaqiijinta in lacagtaasu ay gasho gacanta qofkiina anaa u taagan ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa dhinaca kala qeexay in xukuumaddiisu ay ka go-an tahay dhowrista xorriyadda saxaafadda iyo tixgelinta xuquuqda aadanaha isagoo sidoo kalena bahda saxaafadda ka codsaday in rajada cusub ee soomaaliya gashay kaalinta kaga aadan ay ka qaataan waxaanu diyaar u nahay oo naga go-an in xorriyadda saxaafadda xuquuqda aadanaha saraynta sharciga iyo nabaddaba aynu gacanta midigta ku qaban contributionkiina iyo kaalmadiinuna waa lagama maarmaan rajada cusub oo soomaaliya doorkeeda ka qaata annagana waxaa naga go-an inaanu dib u noolayno wax kasta oo suuro gelinaya bishinkaas cusub oo soomaaliya inaanu dib shuruucda u eegno waxaad qabtaan noo sheega waxaanu qabno waa idiin sheegnay iskaashi cusub oo soomaaliya inay ka kacdo meeshay taallaana usoo diyaargarooba wax walba oo dhanka yaga ana waa fududaynaynaa ugu dambayntii wasiirka warfaafinta cabdulaahi cilmooge xirsi oo kulankaasi ka hadlay ayaa muujiyey in baahi weyn loo qabo isfaham guud oo dhex mara xilligan wasaaradda warfaafinta iyo warbaahinta madaxa bannaan inaan issoo dhowaano warfaafinta iyo idinku xukuumadda ka sokow waayo su-aalo badan baa waxay nagu xidhan yihiin annagu inaan ka jawaabno sida ragga qaarkii sheegay inaan ka jawaabno oo wasaarad ahaan uga jawaabno halkaasay marayaan at least macluumaadkaasu halkaasuu maraya ilaa intaasaan ka ognahay waad ogtihiin dunida maanta warisgaarsiintu waxay ka tahay saacad saacaddu isku beddelaysa waxaan rabaa markaa shirkan discussion buu ahaa bilow buu ahaa saan idiin sheegay dhammaad ma uusan ahayn innaga haddii aanu laysing aan dhammayno warbaahinta media looga wuxuu noqon lahaa hebel iyo hebel inaan isu magacaabno dadku markay saa isu soo dhawaadaan waxaa bilaabmaya marka tanna aan dedejino oo mandate nuga dowlad ahaan inaanu samayno media looga kulanka ayaa waxaa magaca saxaafadda xorta ah ku hadlay xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka maxamed ibraahim bakistan oo sharaxaad ka bixiyey xaaladaha kala duwan oo ay suxufiyiintu ku soo shaqeeyeen muddooyinkii lagu jiray dowlad la-aanta iyo xilligii ku-meelgaarka waxaana uu xukuumadda cusub uga mahad celiyey dadaalka ay ku bixisay inay ka hadasho dhibaatooyinka loo geysta wariyayaasha iyo sidii wax looga qaban lahaa wuxuuna xusay inay soo dhoweynayaan xeerka loo samaynayo warfaafintii xasan kaafi qoyste v o a muqdisho